barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa saddex iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socotiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad dhegeystayaal duhurnimadan ku maqli doontaan idaacadeennan waxaa ka mid ah dadka reer somalilan oo soo dooran doona madaxweynaha maamuli doona shanta sun sidoo kale waxaad maqli doontaan boqolaal dhallinyaro reer puntland ah oo arrimaha bulshada ka shaqeeya oo magaalada gaalkacyo shir uga furmay kulankan wuxuu ahaa kulan isbarasho waxa weeyaan inagu waxaan iska baranay social mediaha facebooka waayo si fiican bay inagu isticmaalnay dhallinyarada waxaan ka codsanayaa sida ugu fiican inuu isticmaalno shaqadeenii baan kusoo bandhignay halkaanu iska baranay dhammaanteen waxaan nahay walaalo waxaan nahay qabiil aada ballaaran leedahay dhalinyaro waxaan nahay dad hal hadafan waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka waramaya ganacsi uu ka furtay dalka senegaal xilli uu waxbarasho halkaasi u doontay kaalimihii heesaha ayaanan iyaguna ka marnayn
sida qarankeeni dumay anigu qalabaa geediyey qardoobadigu dishee maxadigu qoonsatood qiyaamaha ii tista xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan iyadana balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida
dadka reer somalilan ayaa maanta u codaynaya madaxweynaha maamuli doona shanta sano ee soo socota ilaa iyo kun lix boqol labaiyo afartan xarumood oo ku yaala somalilan ayay dadka codadkooda ka dhiibanayaan waxaana doorashada ku tartamayay saddex musharax wariyaha v o eda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa kusoo waramaya in doorashadu ay weli ku socoto si habsami leh islamarkaana aada loo adkeeyay amniga dhammaan goobaha laga codaynayo iyo guud ahaan somalilan doorashadan ayaa ah tii saddexaad oo ka dhacda somalilan tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii somalilan ayaa iskeed ugu dhawaaqday inay ka go-day soomaaliya inteeda kale sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii hase yeeshee ilaa iyo imika ma aysan helin wax aqoonsi ah warka doorashada oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan
kulankii ay ku madlanaayeen labada hogaamiye ayaa saddex isku bedelay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha australia malcolm turnbull ayaa la filayay inay keliya ku kulmaan dalka anraahda qaaradda asia maanta laakiinse waxaa kulankooda kusoo biiray ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe isbeddelkan ayaa yimid kadib markii la damcay in laga shiro caqabadaha xagga amniga ee gobolka gaar ahaana sidii looga falcelin lahaa arrimaha hubka nucleer-ka ee kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale arrimaha shiinaha ee muranka xagga badda oo ah mid muddo soo taagnayd
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaas wuxuu idinkaga imaanayey v o a washington sidii aad warkeennaba ku maqasheen waxaa saaka gobolada somalilan looga dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada oo ay ku tartamayaan saddex musharax goobaha codbixinta oo la furay saaka toddobadii ayaa la xidhi doonaa galabta lixda wararkii ugu dambeeyena waxaa hadda si toos ah khadka telefoonka hargeysa ugu jira wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye barkhad duhur wanaagsan doorashadu siday u socotaa ilaa iyo hadda
ilaa iyo hadda doorashadu waxay socotaa si habsami ah sida ay guddida doorashooyinka somalilan mar dhoweed sheegeen waxay sidaad sheegtay ay bilaabatay ama meel goob walba ka furmay toddobadii saaka walow meelo kooban aada u tiro yaroo magaalada hargeysa gudaheeda meelaha qaar dadku lahaayeen waktigii toddobada dib oogee dhacday haddana may ahayn sida guddiduna sheegtay wax la tilmaamo hasaate guud ahaan marka laysku wada geeyo waktigii loogu talagalay bay ka bilaabantay guud ahaan goobihii loogu talagalay ee somalilan iyo gobolada waxaa kaloo xusuud mudan in sidoo kale dhammaan xuduudaha somalilan ay xidhan yihiin amnigana aada loo adkeeyey islamarkaana sidaynu baahinaheyni hore idaacadyo hore ku sheegnay ee saaka iyo xalay oo kale aan la ogolayn in baabuurtu dhaqaaqdo marka laga reebo in kooban oo guddida doorashada u ogolaatay ama sise ogolaashaha dhaqdhaqaaqa si amniga loo sugo
ka waran dareenka guud iyo soo bixitaanka dadka ee goobaha codbixinta siduu ahaa
haddadan aan kula hadlayo iyo saaka arooriyadii hore dadku safar dhaadheer bay taagan yihiin dadka qaarkood aan la kulamay oo kooxda v o a ay ka howlgeliso doorashooyinka ee ku kala sugan somalilan gobolladeeda oo dhan hargeysa iyo gobolladaba ay la sheekaysteen waxay u sheegeen qaarkood saddexdii habeennimo ama afartii habeennimo yimaadeen si ay u codeeyaan ama noqdeen dadka ugu horeeya ee codeynaya islamarkaana ay wakti hore fursadaasi helaan hase ahaatee dadkii waktigaasi yimid qaarkood waa codeeyeen intooda badan oo kalena hadda safafkay ku jiraan walow cadceed aada u kulusha waktigaan aan kula hadlayo magaalada hargeysa islamarkaana aada cadceeda fallaadhaheedu qofka ay u dhiibayaan haddana xamaasada ka muuqata dadka doorashada doonaya isu soo baxay inay codkooda dhiibtaan waxay u muuqdaan inaanay dareemaynin markaad la sheekaysatana waxay kula wadaagayaan in cadceeda haysato iyo kuleylka jira ee cimilada xilligan ee hargeysa ama somaliland guud ahaan inay kala weyn tahay caadifada iyo iyo iyo iyo xiisaha ay u hayaan inay codkooda dhiibtaan waxaa kaloo xusud mudan in laba sano wakti ku siman doorashadii somalilan ay baaqatay doorashada axtuumatii saddexaad islamarkaana dadka waxaa ka muuqda dareenkooda inay xiise u qabaan inay mar kale doortaan madaxweyne shanta sano ee soo socda somalilan hogaamiya taasoo ku tartamayaan saddex musharax oo ka kala socda saddexda xisbi oo tartamay musharax madaxweynenimo iyo sidoo kale saddex musharax madaxweyne ku-xigeen oo iyaga laftoodu raalli ahaada oo iyaga laftoodu madaxweyne ku-xigeen u tartamaya lixdaasi musharaxbay kala dooranayaan oo lababa dhinac u wada socdaan kana kala socdaan xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid
barkhadow marka tirinta codadka goorma ayay bilaaban doontaa natiijadase goormaa lagu dhawaaqi doonaa
waxaa xusid mudan in xarunta dhexe ee guddida doorashada somalilan ay heegan ku yihiin kooxo ka tirsan warbaahinta oo dabcan v o a na kamid tahay islamarkaana la sugayo in guddida doorashadu labadii saddexdii saacadoodba mar ay bixiyaan xogta cusub ee soo korodhay islamarkaana ay warbaahinta la hadlaan waxaa la rajeynayaa inay xidhanto codbixintu lixda galabnimo ee fiidka caawa siday hore u sheegeen guddida doorashadu haddaanay mar kale kasoo daba saarin war cusub oo kale xilligaasaa la filaya inay xidhanto waxaa kaloo xusid mudan in xilliga codbixinta ay xidhanto ay sidoo kale xidhmayaan baraha bulshada lagu xidhiidho ama bulshadu ay isticmaasho oo guddida doorashadu sheegeen inay ka codsadeen shirkadaha isgaarsiinta in la hakiyo iyagoo ka cabsi qaba in lagu faafiyo wararka turkuteena iyo sidoo kale natiijo hordhaca oo guddida iyo xeerka anshaxee doorashada lagu gelayaaba ay reebeen ama mamnuuceen marka waxaa la rajeynayaa in tirinta la bilaabo isla caawa hase ahaatee sida uu horey afhayeenka guddida doorashadu v o a ugu sheegay waxay qaadan kartaa afar maalmood ilaa lix maalmood inta udhexaysa in lagu dhawaaqa natiijada kama dambeysta ama natiijada aan idhaahday hordhaca ah iyo sidoo kale natiijada guddidu ay soo saarayaan waxaa sidoo kale sharciyan siday tahay marka dambe ta rasmigaa ku dhawaaqi doontaa maxkamadda sare ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya kaalinta dhalinyarada ee doorashadu ka waran maanta
runtii inta ugu badan waxaa usha wadaaba oo dhalinyar baynu odhan karaynaa sababtoo ah tiro ku siman lix kun ilaa toddoba kun oo ardayda jaamacadaha somalilan oo dhan ah ayaa hawshan ka qayb geliya shaqaala kaa doorashada taasoo macnaheedu tahay
kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo si toos ah khadka telefoonka hargeysa ugu jiray wuxuu kusoo kordhan dhegeystayaal idaacadeheena kale ayaad ku maqli doontaan waana idinka raadagelinaynaa in uu khadka telefoonkana uu inaga go-ay barkhad waxaad ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyay hargeysa idaacadaheena soo socda
waa tahay waad mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari iyo sidoo kaleeto barkhad maxamuud kaariyo hargeysa kasoo warramaya doorashooyinka somalilan halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaan oo ah laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da haatanna magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa dhowaan shir ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada puntland shirkaasi oo ay ka qayb galeen ku dhowaad boqol dhallinyaro ah oo iskaa wax u qabso uga shaqeeya arrimaha bulshada waxyaabaha shirkaasi ay isula soo qaadeen ayaa waxaa ka mid ahaa sidii caqabadaha bulshada bulshada loo sii xoojin lahaa looga hortegi lahaa naraahda dhalinyaradaasi oo la baxay dhalinyarada horumarka hormuudka ayaa waxaa haddaba horey u adeegsan jiray warbaahinta bulshada si ay uga wada uga wada xiriiraan ama waxa ay ku xiriiri jireen dhinaca isgaarsiinta arrimaha bulshada ay dadku ku xiriiraan waa sida warbixintan uu ku sheegaya wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq shirweynahan ka furmay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa isugu yimid dhalinyaro ka kala socotay deegaanada puntland kuwa oo la baxay dhalinyarada horumarinta hormuudka islamarkaana ka shaqaynayay horumarinta deegaanada maamulka puntland muhiimadda shirka dhalinyarada uga furmay magaalada gaalkacyo ayaa ahayd isxog waraysi dhalinyaradii sida iskaa wax u qabsaa uga shaqaynaysay deegaanadii ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha muhiimka ah ee hor yaalla inay qabtaan umulkhayr axmed caawad ayaa si kooban uga warantay muhiimadda kulanka dhalintu ay isugu yimaadeen kulankan wuxuu ahaa mid yimid wakhtigiisii mid loo baahnaa inay dhallinyaradu isu timaado gacmaha isqabsato kulankan wuxuu ahaa kulan isbarasho waxa weeyaan inagu waxaan iska baranay social mediaha facebooka waayo si fiican bay inagu isticmaalnay dhalinyarada waxaan ka codsanayaa sida ugu fiican inuu isticmaalno shaqadeenimaan kusoo bandhignay halkaan isu iska baranay dhammaanteen waxaan nahay walaalo waxaan nahay qabiil aada u ballaaran leedahay dhalinyaro waxaan nahay dad hal hadaf leh waxaan u mahad celinayaa cid kastoo soo qabanqaabisay cid kastoo soo qabanqaabisay kulankan sida hormuudka horumarda hormuudka horumarka iyo mudane tumi rajada kulankan waxaan rabaa inuu noqdo mid horseeda dhalinyarada isxilqaanka horumarka taladii aan soo jeedinay waxa weye kulankan inuusan noqon kii ugu horeeyey uusan noqon kii ugu dambeeyey uu noqdo mid marar badan soo noqda waxa weeye caqabadaynu la kulmaynaa waxaynu arkaynaa dad diidan inagoo fulinteer isu shaqaynaynaa dad diidan hawsha aynu hayno waxa weeye caqabadaha waa inaan u dulqaadano hadallada waa inaan u dulqaadano wax kastoona loogu naloo soo jeediyo waa inaan u dulqaadano si aynu u guulaysano ma guulaysanayno haddaynu dulqaadan in la sameeyo guddi isku dhafa guddigaas oo ah xiriirkood mid aada u wanaagsan oo markasta iska warqaba in fikradan wanaagsan la wadaago laiska kaashado dhalinyaradu gacmaha isqabsato inaynu ka fogaano khilaaf kastoo keeni kara dowladeenna iyo urada kale khilaaf kastoo inaga dhex dhalan kara innaga dowladeenna iyo urada urada kale inaynu inaynu wada shaqayn fiican la sameyno dalada guud ee dhalinyarada puntland cali dhoolla yare oo ka mid ahaa dhalintii ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in qeybaha dhalinyarada kale ee puntland ay kaga dayadeen howshan dhalinyarada magaalada gaalkacyo oo iyagu bilaabay howsha iskaa wax u qabso ah waxaa ammaan mudan dhallinyarada hormuudka horumarka ee magaalada gaalkacyo horta waxay isi saareen isxilqaan aan caadi ahayn dhallinyartu waa wada shaqaysay laakiinse puntland haddaynu nahay runta haddii la sheegayo gaalkacyaanu kaga dayana waxay indhahaayay noo kala fureen waxayna tuseen in wax la qabsan karo runtii aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba muhiimaddeenu waxa weeye hadalka hore baa loo yiri inaan wax sheeg sheegno lama rabo guddoomiyaha aad baan ugu mahad celinaya maamulka degmada ugu horeeya tumey oo barnaamijkan soo abaabulay haddee dhalinyaroy waxaanu nahay maanta hormuud waxaana loo baahan yahay inaan ka qayb qaadano horumarka dalkeenna soddon sano ayuu dhib kusoo jiray waana laga dharagsan yahayo dee maalin kasta inaan dhegeena kusoo celcelina lama rabo muhiimaddeenu waxay tahay inaan fikir baan ku darsanayaa inay diyaarsadeenna waa macquul inaanu hal magac ku bahowno isgarabsanno hal mid aan noqonno hal meelna aan ka soo wadeeji mustaf cabdicasiis xaarin ayaa sheegay in howshii hore ee iskaa wax u qabso ah ay wax badan ka barteen barnaamijkan dhallinyarada puntland maantay halkaan uga soconaya waa barnaamij taariikhi ah waa barnaamij aan noociisa horay puntland iyo soomaaliyaba uga qabsoomin dhalin kulanka dhalinyaradu ma ahan kulan ay hay-ad isku keentay kulan dowlad isu keentay kulan cid kale isu keentay waa isxilqaamayaal iyagu isu yimid marka koowaad ujeedka kulankaani waa in dhalinyarada puntland ee isxilqaamayaasha ah la isu keeno quwadooda la mideeyo si loo ilaaliyo jiritaanka kacdoonka dhalinyarada puntland iyo guud ahaan soomaaliya kulligee waxaan wadnaa fariin fariinta aan wadno waxaan ka wadnaa ummaddii dhalinyarada ahayd ee puntland oo dhan iyagaan matalaynaa kulankaani waa kulankii ugu horreeyey oo dhalinyarada puntland ay isugu timaado sidaan oo kale iyagoo isxilqaamayaal sidaas darteed waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinyaradana ku celinayaa oo bogaadinayaa in la noodgareeyo waxyaabaha badan oo nooga soo baxa oo oo oo horumarka la noodgareeyo waxyaabaha aanu soo baranay oo casharada oo khaladaadka la noodgareeyo waxyaabaha khaladaadka oo intaanu isla joogno dhacaya dhammaantood si looga gudbo ee khaladka mar noo nagu dhacaan uusan mar labaad usoo laaban duqa degmada gaalkacyo ee maamulka puntland maxamuud yaasiin tumey ayaa kulanka dhalinyarada ku tilmaamay mid muhiimadiisa leh waxaan leeyahay soo dhawaada runtii waa farxad qaaliya aniga maanta ii tahay inaan idinkala soo qaybgalo xafladdan inaan arko dhalinyaro isku tashatay oo fahantay iskaa wax u qabsada ama awooddooda anigu saakay waxaan dareemayaa farxad shaksi oo gaalaan dareemayaa waxaan ku taami jiray awoodda dhalinyarada in lagu celiyo waddanka waa runtii aad ugu taami jiray waxaan aada uga fikeri jiray mar kasta dhalinyarada in awooddeeda talada la geliyo taladana loo dhiibo mas-uuliyaddana la tuso iyagu inay leeyihiin sababtoo ah waddankan boqolkiiba toddobaatan iyo shan baa waxaa la yidhi qiimeyn hore waxay ahayd inay dhalinyaradu tahay soomaaliya wax badan baa kasoo wariya xilligaas hadda waxaan is leeyahay boqolkiiba sideetan iyo shan weeye dhalinyaradu boqolkiiba siddeetan iyo shan dad ah haddaysan waxba aysan u jeedin haddaysan khaladkii saxda kala aqoon haddaysan iyagu ogeyn inay wax maanta yihiin waxaa lagu qancin jiray waxaad tihiin dhali bahalkii mas-uuliyiintii berri baad tihiin hadalkaasaa lagu qancin jiray laakiin mas-uuliyiintii maantaad tihiin madaxdii maantaad tihiin awooddii maantaad tihiin caqligii maantaad tihiin aqoontii maantaad tihiin taas baa weeye marka ta anugu ku faraxsanaya maanta inaan arko inay bilow fiican tahay oo meel fiican marayso
waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro isxilqaanta ay howlo horumarineed ka bilaabaan deegaanada maamulka puntland waxaana tirada dhalinyarada ee kulanka gaalkacyo uga furmay ay gaarayaan ku dhowaad boqol dhalinyaro ah cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhalinyaro kala duwan oo soomaali ah ayaa sanadihii u dambeeyey waxbarasho u doontay dalalka dibadda haba ugu badnaadeen dalalka ku yaala afrika iyo aasiya waxaana marka laga yimaado kororsiyaha cilmiga sidoo kale jira dhalinyaro bulshada halkaasi ku nool isdhexgal la sameeya maxamed xasan maxamuuda waa wiil dhalinyaro ah oo dalka senegaal waxbarasho u doontay waxaa sidoo kale uu halkaasi ku haystaa ganacsi waxa uu u waramay wariyaheena jabuuti sagal siciid faarax dadkuna dhaqaaqoogii badan tahay oo dhinac walba u ordayo oo dhinac walba u dhaqaaqoo shaqaynayo kolka ani waxaa is iri maxaa adigana kaa maqanya sidooda u shaqaysi tacliinna dhinac ka dhigo sidoodana u shaqee waa wax naftaada ku dhisayso wax naftaada ku habaynayso oo dhinac walba kuu qabanayso sidaa daraaddeed ruuxaaniyadaa daraaddeed maaganaysaa ayaa ii keentay inaan sidooda u shaqaysto oo waxa yaryar ka bilaamo marka markaad aragtay siday dhalinyarada reer senegaal u shaqeeyaan ee waxbarashadii iyo ganacsiga iskugu wadaan shaqadii kuugu horreysay ee aad qabatay maxay ahayd ee aad ku bilowday wallaahi dharka afrikaaneega ayaan awalkii hore soo diri jiray oo dalka jabuuti u soo diri jiray korbameel usoo diri jiray markii kaleetana waxaan ku fikray inaan meel ka furo meel dharka toshaba ayaan ka furo oo ka halkaa iminka waxaan kuleeyahay meel dharka toshaan ku leeyahay haa senegaal oo dad senegaalaya ii shaqeeya dharka ii tula dharkaabaan qaadaa alaabta oon keenaa hakan sidaan jabuuti aan keenaa oo magaalisayaasha waxaa la shaqeeyaa u keenaa marka meeshan aad furtay dharka lagu talo ma waxaad tushaa isteelkii markaa socda mise dad kaleo ganacsatabaa kugu xiran oo dharka kaa tusha sax istaylka la iga dalbo ayaan u keenaa laba siyaabood baan u shaqeeya dadkan jabuuti in badan grossist baan yahay in badan baan usoo diraa dalka waddankaana maa garanaysaa waxaan u sameeya senegaalidana dharkaan u tolaa ma ardada lee jabuuti halkaa joogo dad baan dharkaan u tolaa mem commersoonyaasha lee jabuuti dhinacaa imaada senegaalna dharkan waan u tolaa iyakaba aa dharka senegaal halkaa soo qaadayo halkay maa garanaysaa qiimo qaaliya dhinacii kaleeto ugu ugu waxayn lahaa qiimatu raqiis baan ugu sameeyaayo waa dee waa meesha waxaan ka yidhahdaa waa ininka waxaan ii furay waa leer jabuuti waxaan u furay dhalinyaro badan oo reer jabuutiya ama soomaaliya ayaa wax ka barta senegaal saad ii sheegtay maad aragtay dhalinyaro kale oo ayagana saad u fakerayso u fakeray oo ganacsi ka bilaabay iskuna wada waxbarashadii iyo ganacsiga way jirtaa way jirtaa arday badan oo maaganaysa fikirkaa arkay oo si fiican u shaqeeyo way jiraan waayo waxaa kuu cadaynaya dadkii dee waa niga ku sheego wadankii tacliimninkama barinay dhaqan ahaan wax walbaan ka bartay dhaqdhaqaaqoogii habkay u dhaqaaqeen waxyaalo badan markaa aragtay maa garanaysaa kolkaa waxaa arkaysaa dadkii fikrad ahaan bay kugu dhalina kolka magaaladii aragtid horta wadan haddaa u baxdid ma garanaysa firaaqaadkii baa waxaa kala arkaysa wixii kala duwan labadii wadan kolka fikrad ahaan wax walba ku dhaliiqa markaa beridib aa leedahay hey waxaa baa ka maqan ama waxaan kala ka maqan ama waxaan kala kolka fikrayaal badan baa jirto oo fi- arko oo waxyaalo badan wadankeena dhexdeeda ka maqan ah ee ardadii u fududahay laakiin dhaqaaqii dee ay jirin qof walba dhaqaaqayn Een, dhalinyarada reer senegal ayaga iga waran waa dhalinyaro sideeya wallaahi senegal waa dadii dhallinyaratooda waa dhallinyar eh, fikirayso dhaqaaqayso oo ordayso waxbarashadooduna way fiican tahay aad iyo aad bay ugu fiican tahay waayo wadan walbaa looga yimaadaa wadanka senegal wadan walbaa looga yimaadaa waayo waxaa loogu yaqaanaa dadkooga ma garanaysa dad iyay tacliin yihiin oo tacliin sare ay yihiin oo tacliintooda lagu yaqaano adduweynaha oo si aad u fiican oo lagu yaqaano sidaabay wadanada kale uga yimaadaa dee dadkii wadanada kale tee jaararkii dhulkaaba u imanaya kenya Ee, marka maxaa ka mid waxyaabaha ay ku fiican yihiin ee la oran karo een, afrikada kale ay kaga fiican yihiin dakhtarnimada aad ugu fiican yihiin wadanada jaarka ku dhanba u yimaada hadday maarog noqoto hadday bena noqoto hadday guine noqoto dhulkii meel waloo dakhtarnimaba lagu dhigo dadkoogii baa imaada mem arda dadkeena loo joogto waan ku badannahay ardad baa ka dhigata midisiinka kasoo dhigato ka dhamaysay iyo kuwo kaloo wadanadaa kale kasoo dhigtay baa jiro takhasuska ay oo timaada dowladda jabuuti baa takhasuska usoo dirata
adi markii waxbarashada lagu diray waxbarasho keliya kumaa dekaan inkastoo qof kasta ay ku xiran tahay fikradiisa iyo siduu wax u arko Een, waxaad aragtay fursado kale wax lagu qaban karo shaqaad bilowday bal ka waran markaad gudaha dalka usoo noqotid jabuuti aad aragtid een, dhalinyaro inta badan waxay yarahdaan een, shaqo ma jirto waa sidan may kula tahay jabuuti in shaqo laga abuuri karo oo dhalinyaradu ay ka faa'iidaysan karayaan wallaahi horta magaalada jabuuti een, eh, mar waloo imaado waan fiiriyaa horta shaqo shaqo way buuxdaa ya dadkeenuna ma garanaysa haddaan lee jabuutina haka weyn baan fiirinaa haka weyn baan fiirinaa wax yar baa laga bilaami karaya wax yar baa laga bilaami kara laga shaqayn karaya laakiin wixii yaraa ma rabne wax weyn baan rabnaa intay wax weyn raadinaya dad badan baa jiro oo imanaya ma garanaysa wixii yaraa bilaamaya beritoonan haka sare dad badan baan garanaya haka sare tagay ah oo haka hoose ka bilaamay laakiin dadkeenu adduunku waa noloshu waa sidaa waa sidaa sallaanka haka hoosaa laga bilaamay sidaa haka sare u tagtid laakiin midna ma rabo haka saraa la wala doonaya haka sare ayaa la wada doonaya dhibaatadaabay iska leedahay dadkii dhallinyartuba dhibaatadii markay soo wada galaan barojayaal bay wada haystaan barojayaashaayo mid walba uu doonaya maagaran shan malyuun toddoba malyuun toban malyuun aloolka barojaya baa jira maagaran konton malyuun ama boqol kun waxaan ujeedaa konton kun ama boqol kun uu ka bilaabi karayo ya oo boqolkaa kun meritoola boqol kun ay dhalinayso carabta waxay leedahay tobanka faran tobanka faran kolka isku geysa labaatan bay dhashaa ya sidaa ayoo kaleeto maagaranaysa kaga bilaab meritoola haka sare gaar insha allah
sagal siciid faarax waryaheena jabuuti ayaa waxa uu u waramayay wiilkaasi dhallinyarada oo dalka senegal waxbarasho ka doonto islamarkaasina ganacsi ka furtay halkaasi halkaasi aad naga dhegeysaneysaan waa v o a washington intaas haddaan kaga gudubno sagal iyo maxamed xasan maxamuud oo u waramayeyba markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kulantii waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba toddobaadkan gebi ahaanba horyaallada qaaradda yurub kooxuhu ay ka nasanayeen iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka u soo bixiddiisa oo waddammadan fursadda u helin koobkaasi inay soo gudbaan ay isreebreeb ku jireen halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen haddaba habeenkii xalay ah kulamadii ugu dambeeyey isreebreebka qaaradda yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ahaa xulka qaranka ee griiga iyo korweyshiya oo kulan adag ku ciyaaray waddanka griiga waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horraysay ee toddobaadkan bartamihiisii dhacday in ay ku soo kala tageen afar iyo hal oo xulka qaranka ee korweyshiya ay guushu raacday hase ahaatee griiga oo markan gurigiisa ku ciyaarayay ayaa doonayay guuldarradaasi afarta gool ahayd inuu ka soo kabsado hase yeeshee uma aanay suuro gelin oo eber iyo eber bareeja ayaa korweyshiya ay ku celisay sidaasina korweyshiya waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sannadka labada kun iyo siddeedda ka qayb qaadanaya sidaasi lamida waxaa xalayana kulan xiiso badan uu dhex maray waddamada switzerlan iyo waqooyiga ireland lugtii koowaad ee labadan waddan waxaay ku soo kala tageen hal iyo eber oo guriga waqooyiga ireland ayaa lagu ciyaarayay markaasina waxaa hal iyo eber ku guulaystay xulka qaranka switzerlan switzerlan dabcan waxay u baahnayd inaan laga badin oo keliya si ay u soo gudubto wayna xaqiijisay arrintaas waxay ka mid noqotay switzerlan waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa u soo gudbay dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn raahday qaaradda afrikana waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada masar iyo gana balow xulka qaranka ee masar uu hore u xaqiijiyey inuu u soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka haddana kulankani waxau ahaa kii ugu dambeeyey ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen waxayna ku kala tageen hal iyo hal baraja kulamo adag ayaa maanta liskaga hor imaan doonaa iyadoo markaasi xulka qaranka ee talyaanigu ay martigelin doonaan waddanka sweden sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay talyaaniga kaga soo badisay hal iyo eber oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka sweden haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay fooda isgelin doonaan talyaanigu waxay u baahan yihiin si ay usoo gudbaan ugu yaraan inay laba gool iyo waxba ku badiyaan haddiise talyaaniga bareeja lagu celiyo ama ay ku guulaystaan labiyo hal waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddammada usoo gudbaya koobka kubadda cagta ee adduunka talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan waxa ay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka sweden garoonka gusepe meza ee amaba loo yaqaano sansira stadium ee magaalada milano ayay labadan waddan ku kulmayaan waa garoon weyn oo ilaa iyo siddeetan kun oo dada qaada laakiin lama oga in garoonkay dadka buuxinayaaba ahi ay talyaaniga guul u keeni karayaan dhinaca iyo haddii aan ajaleeco afrikana waxaa caawa wada kulmi doona waddamada burkina faso iyo kaberde iyo sidoo kale xulka qaranka ee senegaal iyo south africa senegaal waxa ay south africa ka badisay kulankii kan ka horreeyey waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso waddamada afrikaanka ah ee xaqiijinaya inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo keliya masar iyo nigeria hase ahaatee dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa morocco iyo senegal iyo tunisiya u suura gashay in ay ka mid noqdaan waddamada shanta ah ee matalaya qaaradda afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta waa tahay aad buu umahadsan yahay waryaheena maxamuud mascadda ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya v o a washington ayaad ka dhagaysanayseen markana cododkan waa codka nimco yaasiin caraale iyo heesta hablaha waa lala qoslaa
qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qado weliga ha dhigin qardhaas weya ha furin adiga qaba qaabiye qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qado weliga ha dhigin qardhaas weya ha furin adiga qaba qaabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa sida qarankeeni dumay anigu qalabaa gediyey qardoob fadigu dishe maxad igu qoysato nimco yaasiin codkeeda waan idinkaga tegaynaa nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo waa tahay nuurow codkii heeska ayaa halkaasi dadkaan uga sii tegaynaa
qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qado weliga ha dhigin weeye haha furin adiga qabanqaabiye qajeelanku sidee jacaylka marka haga qaade qada weliga haha dhigin qardhaas weeye haha furin adiga qabanqaabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu